mar kale soo dhawaada dhammaan marti sharafta iyo tiimka Medi Women Network ee barnaamijka waxaa nagala qayb galaya oo halkan ku sugan ee agaasimaha telefishinka Somali Cable ahna aqoon-yahan ee cilmiga saxaafadda ku xeel dheer Cabdifitaax Macalin Nuur Qays ee gudoomiyaha Somali Peace Development ee maamul goboleedka Hirshabelle ahna dadka u ololeeya nabadda Professor Ibi Xaaji Xareeb ee sidoo kale waxaa nagula sugan gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed kana mid ah barayaasha Soomaaliyeed ee dalka Dr. Shaafici Shariif Maxamed ee waxa kale oo noo jooga tiimka Media Women Network ee madaxa tababarada Fuusiye ee Cumar ee barnaamijkeena ayaan gudaha galeynaa waxaana uu ku saabsan yahay maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee nabadda ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay u asteeyeen iyadoo loo asteeyay in labaatan iyo afartii saacadood ee maalintaani ku aadan xitaa la xadido rabshadaha lana faafiyo oo la xoojiyo fariimaha ee nabadda xoojinaya barnaamijkeena kaas ayuu ku saabsan yahay sida naga qayb galaysana waxaan rajeynayaa iyo dhammaantiinba inaad maqlaysaan oo codkayga uu caadi iisoo gaarayo marka ugu horreysa waxaan ku bilaabayaa gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed kana mid ah barayaasha soomaaliyeed ee dalka doctor shaafici shariif maxamed horta maalintan muhiimadda ay leedahay iyo waxaa laga yiri soo dhawood doctor shaafici
sucaad aad ayaa u mahadsan tahay adiga iyo bahda saxaafadda iyo ururkiinaba waa idin hambalyeena shaqada adaga dalkii dadku u haysaan intaas kadib sidoo kale waxaan salaamaa dhammaan madsharafta daalad fawziyo farduusa cabdifitaax iyo ibi xaaji dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib dabcan markaan ka hadlayno nabadda kuley nabadda muhiimadda ay leedahay iyo maxaan lahaa sida ay dal ama dad kasta ay muhiim ugu tahay haddii aan naha soomaali wax badan waxaan ognahay dalkeena soddonkii sane lasoo dhaafa dagaaladii iyo wixii soo maray maanta haddii la dhaha nabadni dal dunyada soomaalida ama dadka soomaaliyed uga baahi badan maanta ma jiraan marka adduunyada marka waxaan arrintan oo maanta laga xusaayo adduunyada waxay soo martay dagaalo kala duwan waxaan ognaa dagaalkii koowaad adduunka dagaalka labaad ee adduunka iyo hadda oo laga cabsi qababa inuu dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka hadda arrintii ugu dambeysay ee ka dhacday ruushka iyo ukraine oo laga yaabay inay reer galbeedka ay galaan ilaa heer la gaaray in nuclear laisugu booteeyo oo ruushka oo dhaho nuclear ayaa isticmaali doona haddii ay arrinta faraha ka baxdo marka maalintan caalamiga ah sida kun sagaal boqol sideetan iyo koodii ayay qaramada midoobey u aqoonsatay maalinta nabadda adduunka dabcan ka horane markii oo dagaalkii labaad adduunka dhammaaday oo la sameeyey waxaa jiray gambaleel caalami ah oo jabaan ay ugu deeqday qaramada midoobey oo kun sagaal boqol konton iyo afartii oo asagana loogu talagalay nabadda adduunyada waxaa ognaha jaban waddan keliya adduunka nuclear lagu dhuftay inuu yahay marka muhiimadda ay u leedahay caalamka guud ahaan mid lasoo koobi kara maaha xataa marka ilaahay uu umana sheeganayay qoraysh aayadiisa uu macnaha ku dhahay min juucin wa aamanahu min qof oo macnaha gaajo iyo cabsi a idinka kor yeelnay dabcan cabsidan aan ognaha qayb ka mida haddii meel aysan nabad ka jirin ee cabsi ay ka jirayso maanta aan soomaaliya joogno qarnigii kow iyo labaatanaad labada kun iyo laba iyo labaatanka soddon sano kadib anaga waddankeeni hadda ee dagaalo ay weli ka socdaan meelo ka mid ah oo dadkii ay abaare iyo dagaalo isugu darsameen marka adduunyadiina maanta waxay naqatay globalization nabadda marka maanta adduunyada waxay uga baahi badan tahay malaha adduunya waxaan joognaa mar uu ku dhacay cudur covid lahaa oo adduunyadii kala xirxiray haddana dagaaladii ukraine iyo ruushka ay ka dhaceen haddana cimiladii ay sii xumaanayso marka nabadiina meelo badan oo caalamka ka mid ah haba ugu badnaatay caalamul islaami ee dagaale ay ka jiraan marka in la helo nabad maanta soomaalida wax ugu baahi badan malaha adduunyada wax ugu baahi badan malaha caalamul islaami wax ugu baahi badan malaha waxaa ognahay afghanistan ciraaq syria soomaaliya yemen sudan jaad wadamada islaamka oo dhan oo wadamada maanta ay baaruudda ama xabadda ama dagaalka ay ka dhexayso marka in la xuso maanta maalinta caalamiga ee nabada soomaaliya adduunyada weliba adduunyada loo isqiyey waxaan rajeynaa idinka bahda saxaafadda ah in la sameeyo maalin gooni ah oo maalinta soomaali la dhaho oo soomaalida naftirkeeda maadaama soddon sano ee dagaalo kusoo jirtay adduunyada waa la qabnaa inaan nabad helno laakiin si gaara annagana waxay noo qusaysaa waxaan u baahannahay maalin gooni ah inaan u samaysano oo aan u dabaaldegno marka guud ahaan muhiimadda ee leedahay nabadda iyo caalamka waxa ka jiro waxaan isleeyahay waqtiga kooban aawadiis intaasaan kusoo koobi lahaa
aadaa u mahadsantaha doctor shaafici maadaama maanta mawduucan waxa uu ku saabsan yahay sidee warbaahinta dalka uga qayb qaadan kartaa nabadda dhisideeda waxaa nala jooga agaasimaha telefishinka somali cable cabdifataax macalnuur qays su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxaan isla eegaynaa sidee warbaahinta uga qayb qaadan karaan nabadda in la dhiso soo dhawaab agaasime bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore aadan ii salaamay dhammaan mas-uuliyiinta zoomka ku wada jirta ururka media women network iyo weliba madaxda ka qaybgalaysa doodan xaqiiqdii mawduuc muhiima waaye marka laga hadlayo nabaddana ustaad shaaficiya si fiican u faahfaahiyey oo ka hadlay muhiimadda adduunka dhan guud ahaan ay u leedahay nabadda gaar ahaan soomaaliya oo ah waddanka keliya hadda la dhihi karo wuxuu ka mid yahay wadamada u dhiban inuu nabad helo oo muddo ka badan soddon sano weli colaado iyo dhibaatooyin ay ka jiraan markaan usoo laabto waa seef laba af leh warbaahinta dhanka wanaagsanna waa loo adeegsan karaa dhanka xunna waa loo adeegsan karaa marka laakiin marka guud ahaan adduunka la eego warbaahinta door weynay ka ciyaari kartaa in nabad lagu soo dabaalo waddan ama guud ahaan caalamkaba tusaale warbaahinta waxay samaysaa amaba ka baxa barnaamijyo gaar ah hadday ahaan lahayd barnaamijyada siyaasadda kuwa waxbarashada caafimaadka marka waxaa la abuuri karaa warbaahinta si gaar ay u abuuri kartaa barnaamijyo ku saabsan nabadda barnaamijyadaas oo ay ka qaybgelayaan dad khubra ah oo aqoon u leh dhibaatada ay colaadu leedahay ka sheekeeya sidoo kalena muhiimadda ay nabad in lagu soo dabaalo dal ama guud ahaan caalamkana ay u leedahay ka hadli karaa sidoo kale warbaahinta waxa ay door weyn ka qaadan kartaa nabadda iyadoo la sameynayo waxa la yidhaahdo fariimaha fariimaha nabadda fariimaha la abuuri karaa oo messages oo dadka la gaarsiinayo oo loogu sheegayo muhiimadda ay nabaddu leedahay taasna waxay markaas abuuri kartaa ama fududeyn kartaa in dadka si wanaagsan ay u gaarto fariintii ama wixii loo baahnaa xaqiiqdii marka laga hadlo marka warbaahinta maadaama ay tahay waxa keliya ay bulshadu ay dhugto oo ay dhegeysato oo ay xogta ka hesho waa meel door weyn ka qaadan karta in dal amaba dunidan nabad lagu soo dabaalo inkastoo hadda oo social media hadda uu noqday qayb ka mid a waxyaabaha dhibaatada ugu badan hadda abuura oo maadaama xakameyn badan uusan lahayn oo laga yaababa meel colaad ka jirto ama waxyar ay ka dhaceen intii qof uu meesha tago oo life ka soo galo waxba uu abuuri karo laakiin warbaahinta gaarka ah kuwa la iska arko iyo kuwa maqalka ah institutionada waaweyn oo maaragtay nidaam kale waxaa laga yaaba waxyaabaha qaarkood inay xadidaan markay ay ka baxayaan tusaale haddii maanta somali cable war bulshada kicin kara laga laga sii daayo colaaday abuuri kartaa dhibaato horley abuuri kartaa laakiin marka laga sii daayo wax ku saabsan waxaa macquulgal ah in wax badan ay ay ay ay abuuri karto oo dhanka wanaagga ah